dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inaysan wax u qabanin dadka soomaalida ah ee ku xiran jeelasha dalka sacuudiga saalax sane yuusuf waa aabbo soomaaliyeed oo wiil uu dhalay kaga xiran yahay dalka sacuudiga muddo ku dhow afar iyo toban sano wuxuu tilmaamay in wiilkiis isaga oo sagaal bilood jira ay ka qaateen dowladda sacuudiga haddana muddadaas ay kasoo wareegtay afar iyo toban sano uu xabsi ku jiro dowladda federaalka ayuu sheegay inaysan wax u qabanin marar badan uu u tagay ayna mara habaabiyeen iyadoo taas ay jirta ayuu dhanka kala tilmaamay in dowladda federaalka ay dadka ka ciiranayso dalka gaar ahaan dhallinyarada maalin walbana waxaa ku soo kordho lacagabaad ah magacaygu waa aabba saalax sane yuusuf aniga wiil aan dhalay asoo sagaal bilood jiro dowladda sacuudiga ayaa si xoog iga reebat asoo umada wiil aniga aan dhalay xanuunka oo leeyahay idin sheegaya waddankiisa ninka ka baxo xanuunka oo leeyahay idin sheegaya wiilkayga afar iyo toban sano jaalka sacuudi ayuu ku xiran yahay yaa arka dowlad ka hadlayso meel aanan ka hadlin ma jirto marka markaa dhibana aata qofka muwaadinka oo dhibano oo yaha ma arkaysa qof mas-uullah inuu idaacad soo istaaga dhahaayo war aabbahan intaasaan muqdishoa ku noolahay dadka badanaa way ii qaanaan waa daalasa u raadinay habeen kasta caloosheedu xeranaa seexda haddaan ruuxkaaga hadla waayo maanta walaal macaan mudul qaadaleed wiil adigaa dhasha sagaal bilood jiro asoo lagaa reetay afar iyo toban sano noloshaasi ahaan lahayd maxaa awooda hama awoodo wasaaradda arrimaha dibadda waatana soo iima muuqato markaan tag waa lay fiirinaa inta arrinteeda laga hadlaa maxaa ku haystalahila waxaa leeleeyahay barniyow miyaanu mar kalean ku sawacaynaa orod aa marka dowladda dowladda ayada awooddeeda maxaa waaya inay lacag soo kordhisaa bas laakiin ma aha soo maaha in qofka muwaadinka ah wax ay u qabato maysan ahayn wiilkayga nololna kuma hayo geerina kuma hayo waa afar iyo toban sano ma inta ku taallo sagaal bilood naas oo nuugaa marka dowladda sacuudi arabiya iga reebanaysay maanta sacuudi abar safaaro soomaas oo soo kumaleynayay dowladda federaalka ayaa safaarada ku leh dalalka caalamka waxaana safaaradahaasi hareeyey musuq maasuq iska daa inay wax u qabtaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalalka ay ka furan yihiin safaaradahaasi